haddaba arrintan ayaa caashe ibraahim aadan caashacuud waxa ay ka waraysatay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur
walaal wiilka maxamed xasan aa la yidhaha waa wiil soomaaliyeed oo ka tirsanaa ciidamadii tababarka aan ugu qaadnay dalka uganda ilaahay ha u naxariisto xanuunu u geeriyooday markuu geeriyoodayna waxaan la xiriirnay waalidiintiisi anagoo u marayno siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintiisii waxaan maaragtaa wargelinay inuu wiilkii meeshaas maaragtaa ilaahay ku oofsaday kadibna waalidiintu waxaan codsi waxaan weydiisanay haddii ay ogolaanayaan idan ku bixinayaan in lagu duugo dalka uganda iyo haddii ay ku ogolaanayaan in lagu duugo soomaaliya waxay codsadeen in soomaaliya la keeno procedureka oo u yaala dalkana waxa waaye dalkaasna waxa waaye qof walbo oo maaragta geeriyooda ka hor ka hor intuunan geeriyoodin intu horta cusbitaalka horta aan geynay cusbitaalkuu joogay qof markuu geeriyoodo marka oo la rabo in dalkiisa loo celiyo ama ka horba la duuga la rabo in la helo reboor dhammaystiran maadaama qof qof ajnabi a yahay reboor dhammaystiran si loo helana wax la yidhaahdo autopsy oo ay maaragta dhakhaatiirtu ay aada u yaqaanaan anigoo dhakhtar ma ihiye oo ah qofka in jirkiisi qof ah qof in jirkiisa la jeexo la hubsado wuxuu asbaabaha iyo wuxuu u dhigtay waa gartay ayuu maray kadibna markii raboorkiisii dhakhaatiirtii iyo raboorkii lasoo dhamaystiray documentationkii soo dhamaaday ayaan maaragta aan soo qaadnay waa la keenay waalidiintii raboorkii iyo waxaan laisugu ware lagu wareejiyey iyo iyo maaragta meedkii kolley iyaguna cisbitaalig ay u qaadeen oo meeshaas lagu duuga kolley ba rabeen marka qolaa warxumata shiilisay oo qofkii dee markay arkeen jirkiisoo jeexanayo markay arkeen dee dadkaana waa dad iska iska soomaalida oo maaragta culumtaas ah meed in la jeexay iyo waxaas niman dad hadda ka dherigsan ma ahan waa loo xor xunaa loo sheegay oo qofkan waxa loo jeexay keliyaha lagala baxay oo waxaasaa kolley midaa lagu akriyay intaasaa deegaankii gaartay oo maaragta wiilka iyo maaragtay waajintiisi walaalihiisa gaareen waxaas waaye waxa hadda buuqa iyo waxa la sheegayo laakiin qaabka u dhintay maxaa dadka la wadaagi kartaa maxaa ku dhacay inkastoo geeridu ay si walba u dhici karto wiilku de horta qofku markuu bani aadan waaye intaama lagu soo boodi karaa wiilku wiil dhalinyara waaye xanuuno uu qabay baa jira oo ani hadda anigu dhaktar ma ihiyo xanuun hebelaa loo dhintay waxaas ma dhihi karin laakiin oo waxay ku qoran yihiin raboorka sa maaragtay xerada ayaa laga qaaday asoo xanuunsan ayaa xerada laga qaaday oo la geeyey cusbitaalka mudduu ku jiray muddadaas asoo ku jira uu ku dhintay dhakhaatiirtan way kusoo qoreen cudurada iyo asbaabaha iyo wuxuu u dhintay asbaabta tobsiga loo sameeyeyna waxa waaye asbaabuhu u dhintay in lasii xaqiijiyo oo laga sii salgaaro waay marka waxa dhan raboorkay ku qoran yihiin ayaga marka waxaa la rabaa in de ciddii culumtaasi oo caafimaad taqaana aada kusii xaqiijin karto laakiin annaga ka dawlad ahaan intii procedure loogu talagalay qof xanuunsan ama dhintay ama wax allaan wixii loo mari karay in lagu caddeeyo sababta geeridiisa wixiisa dawladdu way marsiisay waana ka qanacday waana sidaasaa maaragta aan ku dalbanay meydkiisa in dalkiisa dib loogu soo celiyo waana keennay waana ku wareejinay marka dhaawaca ku yaalla amaba qaliinka muuqda waa mid otobsiga uu keenay laakiin ma aha mid ay sabab kale ay keentay miya maya maya waa otobsiga waa otobsiga marka marka qaliinka wax kaloo ku yaala ma jiraan waayahay su-aal kalaa laga yaabaa dhegeystayaal badan inay isweydiinayaan islamarkaana laga yaaba inay tahay sababta keentay buuqa iyo guuxa iyo banaanbaxa xataa la sheegay inuu ka dhacay magaalada xudur haddii ay jirto aqoon darro ku saabsan broseska ama procedureka la mariyey marxuumka markuu dhintay kadib dowladda iyo wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan xaq ma loogu lahaa inay dadka u sharaxaan sida waxu dhaceen sida hadda ad u sharaxayso si dadku u qanco waa run annaga hadda intii qusaysay oo waalidkii iyo dadkii bay qaraabahaan u dhawaa iyo siyaasiyiintii waan u sharaxnay markaad kala xiriirteen waalidkii oo waalidkii iyo adinkoo mas-uuliyiintii aad isla fahanteen qaabkuu wiilkooda u dhintay aad kala doorasiiseen in gudaha uganda lagu aaso iyo in dalka lagu aaso ay dalkii doorteen maxaa keenay in meydka uu sii yaallo cisbitaalka oo aan la aasin markiiba haddee anigu meedkii ilaa waa ilaa qasad ku tuuga dhihi mayno laakiin duruufaha aan kuu sheegay oo ah in war xun isu sheegay oo warkii aanan si maaragta aanan dana gaara laga leeyahay dadkii loogu sharfay oo qaliinkaana dadkaan aynu fahamsaneyn wuxuu yahay cilmi darri jirto hadde way dhacaysaa in dadka maaragta niyaddoodii iyo niyad wanaagoodii laga faa'iidaysto marka niyad wanaagoodiia laga faa'iidaystay intaan ka fahamsanahay annagana intii aan sharxi karna waa sharaxnay inaan sii sharaxnana waan wadaynaa marka dadka reer maaragta bakool gaar ahaan reer kudur ani anaa reer bakoola marka suuragal ma ahan mas-uuliyadda intaa leeg anoo haayo qof soomaaliyeed qof maaragta askari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo mas-uuliyad intaas leeg naga saaran in waxyaabaha qaarkood lagu sameeyo ama aan raalli ka noqono ama aan procedure aan raalli ka ahayn marsiiyo marka procedurekan waa procedure normal ah waa in lagu qanco siduu yahayna loogu qanco tobsigaasna in la maro waa lagu qasbanaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo u warramayey cashe ibraahim aadan